faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wacano wanaagsan halkani waa raadiyaha cadaada qodobada warka habeenaad maqli doontaanna waxaa ugu dooroon
ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre oo maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada xudur ee gobolka bakool
waxgaradka gobolka gado oo ku baaqay in si deg dega dib xorriyaddiisa loo siiyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan
madaxweynaha maamulka hiirshabeelle oo la kulmay saraakiisha ciidamada aamisom ee ku sugan deegaanada maamulka hiirshabeelle
xubnaha shanta golaha sare oo dhowaan ay doorteen qaar ka mida beelaha dega galmudug oo maanta lagu soo dhoweeyey magaalada cadaado
wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland oo sheegtay inay ku howlan tahay qorshe lagu horumarinayo dalagyada ka soo baxa beeraha deegaanada jubbaland
xulka qaranka soomaaliya oo guuldarro kala gulmay dhigooda dalka zimbabwe kadib ciyaartii galabta dhex martay xulalka labada waddan
taliska ciidanka xoogga dalka qaybta kow iyo labaatanaad oo amisom kala hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo shaaciyey inuu diyaar u yahay la kulanka madaxweynaha maraykanka
qodobadaa iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan iminkase
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa habeennimo talaada ah arbaca ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha sagaalaad sannada laba kun sagaaliyo toban warka waxaa si wada jir ah idinkugu aqrin doonaa anigoo ah jila jaamac jire iyo saabriin xasan maxamed ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa maanta si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada xudur ee gobolka bakool warkan waxaa sii aanbaqaadaya anise cali xuseen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminaya oo ka baxay magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed ayaa si heersare ah loogu soo dhoweeyey magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen wasiiro xildhibaano maamulka gobolka bakool iyo degmada xudur iyo dadweyne kale ayaa garoonka uga hortegay wafdiga ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo uu ujeedka socdaalkiisu yahay in ay wax badan ku ogaado baahiyada ay qabaan bulshada koonfur galbeed si loo fuliyo mashaariicda horumarineed oo waxtar u leh horumarinta bulshada iyo deegaanadooda raha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa dadweynaha isugu soo baxay soo dhoweyntiisa waxa uu kala hadlay garoonka kubadda cagta doctor waaberi waxa uuna maamulka iyo shacabka degmada xudur iyo guud ahaanba bulshada koonfur galbeed uga mahad celiyey soo dhoweynta ballaaran ee ay u sameeyeen wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xasan cali khayre mudane xasan cali khayr xidhay isal wasaaraha dalka oo bulshada xudur ku ammaanay sida geesinimada iyo midnimada leh ay magaalada amniga uga dhigeen iyaga oo iyaga oo aan helin taageero meel kale kaga yimid ayaa waxa uu u ballan qaaday in dowladda ay u samaynayso mashaariic horumarineed oo ay qayb ka tahay casriyiinta garoonka kubadda cagta dictor waaberi mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalka ayaa inta uu joogo xudur waxa uu la kulmayaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka gobolka bogool si uu u dhagaysto xaaladda gobolka iyo talooyin ku aadan dib u dhiska deegaanka iyo guud ahaanba dalka waxgaradka gobolka gedo ayaa ku baaqay in si deg deg ah xorriyadiisa loo siiyo wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan jaran oo u xiran dowladda federaalk ee soomaaliya sida warkan uu ku sii anba qaadaya maxamuud cali xasan cadow bulshada iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ayaa waxa ay weli ka hadlayaan xarigga cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland oo weli ku xidhan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida ay ku sugan degmada doolow ee gobolka gedo oo la hadlay warbaahinta radio kismaayo codka jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen xarigga wasiir janan oo ilaa iyo hadda ku xidhan magaalada muqdisho waxa ayna odayaashu sheegeen inaan loo baahnayn in wasiirka loola dhaqmo sida dadka caadiga ah oo kale maadaama uu yahay mas-uul xil haayo waxayna dowladda soomaaliya ugu baaqeen in si deg deg ah oo shuruud la'aan ah loo sii daayo wasiirka
annaga uur wax ku jira ilaahay subxaana wa tacaala annaga ma ogin laakiin waxaa fagaaraha yaalloo bannaanka yaallay aan xugmin karnaa waxaan u xugmin karnaa inuu ahaa nin in badan ku dadaalayo waxa uu ku dadaalaya ujeeddada iyo hadafka annaga aan u arkayna wuxuu ahaa soomaali oo mid ah walaalo ah nabad ku seexata intii mas-uuliyaddaas u hayay shacabka soomaaliyeed oo dhanaa og gobollada dariskaha og gobolka gadaa og wax daah saaran yahay ma aha maadaama uu marka halkaas uu joogay oo aan magaalo madaxdiisii uu yimid oo dowladdiisii uu u yimid oo magaaladaas si xornimo ah oo soomaalinimo ah u yimid annagu maana filaynin in jirooyinka intaa dad ay u istaagaan ay dowladdu ayna ka warqabin uma aragna in inta jirooyinka loo istaago farta loo fiiqo ciidamada qaybo ka mid ah in inta farta loogu fiiqa la yidhaha noo soo qabta waa sida hadda aan u aragno tifiyada iyo internetyada iyo websaytyada iyo aan ku arkayne inta farta lagu fiiqa la dhaho noo soo qabta in la dhaho annaga maanan maanan filaynin annaga caqli baa ilaahay subxaana wa tacaalaana siiya odayaal baan nahay in badan waxbaan fahmaynaa waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo arrintii wasiirka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur niga oo laga qabtay garoonka xamar isagoo shaqo aan annaku ogeyn inuu u baxay dalka shaqo macnaha u baxay waxaan arrintan ilaa amminka la nahay annaku ninkaas kumaan ogeyn wax dembi ah waxaan ilaa amminka aqoon la nahay dowladba miyaa qabsatay mase dad burcad ha qabsaday hadday dawlad qabsatay dawladda waxaan ku naqaanaa dawlad inay sharci leedahay qofku in lagu soo saaro war dembigaanu leeyahay ummadda iyo bulshada lagu qanciyo annaku ilaa waxaan ognahay ma jirin hadduu dawladda dembi ka galay war dembigaanu annaga naga galay inay noo sheegaan oo nagu qanciyaan laakiin hadda waxaan u aragnaa haddii ilaa amminka aan lahaynin wax lagu qanciyo waa aad aad ba arrinta annaku yaan yaanan maskaxdana oguma degano waxaa la rabaa waxaan leenahay dawladda soomaaliya degmooyinka ayadaa xukuntay saan annagu aansan lahayn hadday jubbaland tahay hadday puntland tahay hadday gobolka dhexaad tahaba ayadaa xukuntay wasiirada in la xiro oo lagu xiro bilaa sharcina waa waxaana dawlad ama hore aan uga jiri jirin ama hadda nagu cusub waxaan aan naqaanay aan ahayn hadday dawladdu ayadu marka ay dadkii shaqaynahayay annagu aanna waxba aanu ku ogeyn oo mas-uuliyiinta ahaa waxay iska xirtay meel iska geysay waxaan dhihi karnaa dawlad ahaan annaga markaas waxaan kala laabanayna kalsoonidii inay meeshaas dawlad ayna ka jirin maalmihii ugu dambeysay ayaa deegaanada kala duwan ee dowlad goboleedka jubbaland shacabka iyo waxkaradka ku dhaqan waxa ay dalbanayeen sii deynta wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland waxayna dowladda soomaaliya ay ka codsadeen in wasiirka si deg deg ah ay u sii dayso madaxweynaha hirshabeelle ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada amisan ee ku sugan deegaanada hirshabeelle warkan waxaa sii anbaqaadaya maxamed axmed aadan maxamed cabdi waare madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa xerada ciidamada amisom gaar ahaan tan etoobiya kaga qayb galay munaasabad qada sharaf ah oo ay saraakiisha ciidamada etoobiya u sameeyeen madaxweynaha xubnaha labada gole ee hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa qadada ugaas xasan ugaas khaliif qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybihiisa kala duwan maxamed cabdi waare madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle oo munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka sheekaynta muhiimad ay u leedahay hirshabeelle in la isku furo wadooyinka kala xiran ee go-doonka ugu jiro ururka al-shabaab madaxweynaha oo sii hadlay ayaa hoosta ka xariiqay inta soomaaliya ammaankiisu uusan hagaagsanayn in geeska afrika aysan nabad noqonaynin taa beddelkeedna ay tahay soomaaliya oo hagaagta in guud ahaan gobolka uu hagaagay maxamed cabdi waare madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa kaga mahad celiyey wadamada qaybta ka ah ciidamada amisom ee naftooda u huray soomaaliya si gaar ah ciidamada ka howlgala hirshabeelle isagoo ku ammaanay doorka lama ilaawaanka ah waxaana madaxweynuhu carabka ku dhuftay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku bilaabi doonaan howlgallo howlgallada la isugu furayo wadooyinka kala xiran ee godoonka ugu jira al-shabaab xubnaha shanta golaha sare ee dhowaan ay doorteen qaar ka mida beelaha dega galmudug ee magaalada hoobiyo ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug xasan axmed maxamed khasaaro ayaa anba qaadaya xubnahan uu hogaaminaya gudoomiyaha dhowaan ay doorteen qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada cadaadan waxaana duleedka magaalada ku soo dhoweeyey xildhibaane wasiiro ka tirsan galmudug maamulka degmada cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada cadaado gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootol ayaa wareen soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayey gudoomiyaha shanta golaha sare ee qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug brofeor shirwac halkan waxaanu ku soo dhoweynay golaha hogaaminta habargidib oo ah golo cusub oo mar dhow shirkii dibheshiisiinta iyo nabadaynta ee qabyo lagu dhisay ayaa markii ugu horraysay soo gaaray magaalada cadaado ee ayagoo meelo badan soo maray halkaan aanu ku soo dhoweynaynaa waa duleedka magaalada cadaado ee guddoomiye shirwac ayaa hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeenkiisi waa la socdaa xubno kaloo badan oo golaha kala la socda oo guddiga fulinta iyo golahaba ka mid a waxaannu idin leenahay weelkan ku soo dhowaada magaaladiinna cadaado ku soo dhowaada salaadiintii odayaalkii haweenkii dhallinyaradii waxgaradkii culummadii dhammaantood waxay u arkaysiin ilaa maanta waxay u taagnaayeen soo dhowayntiinna inay ku soo dhowaayeen deegaanka dee waxaana rajaynayaa in wax badan lay ka filaayo khayr ah dhankiisa brofeor shirwac oo dhowaan gudoomiye u doorteen qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug oo dhankiisa warbahinta la hadlaya wuxuu sharaxay ujeeddada safarkooda ay ku yimaadeen magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug idaacada waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayr guddiga hogaaminta ama amiraha golaha hoggaaminta habargidib shalay subax baan ka soo kacanay hoobiyo degmo kasta ee waddada ku taalla dadku saasay nooga hor imaanayeen yacni kalgacayl muujinayeen wixii ka soo baxay go'aanadii ka soo baxay hoobiyo ay aad u soo dhowaynayeen ku faraxsanaayeen qaarkood lahaayeen inaan idin raacno idinla tagno meelaha aad tegaysaan waa jeclaan lahayn sidaan u aragno qaar badan baa yacni aad indhahooda ku huba inay dayro awgeed inay ku soo joojoogsatay ayadoon weli la gaarin waxqabadka iyaga ayaa waxmudaa saadaasha iyo ducadu inay tilmaanna siinayaan inaan ku sii soconno waddada aan hayno galansoor hadda ugu daysa soo marayna kitaab qur-aanay na guddoonsiiya macnihay tahay waa dhaar dadban dhowaan doorasho ka dhacda magaalada hobyo ee gobolka mudug ee galmudug waxaa lagu doortay xubno uu hogaaminayey brofeor shirwaca oo ah hogaamiyaha shanta golaha sare qaar ka mid ah beelaha deegaanada galmudug wasaaradda beeraha jubbaland ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay qorshayaal lagu horumarinayo dalagyada beeraha ee deegaanada jubbaland cabdifitaax cali maxamed wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland geeli maxamed aadan geeli saliid oo la hadlay warbaahinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka warramay marxaladihii ay soo martay wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland iyo waxqabadyadii oo ugu dambeeyey ee qabsoomay walaalow wasaaradda beeraha waxay soo martay marxalado kala duwan waxaan ka soo bilownay eber waxaan maraynaa meel aan isdhihi karno wasaaraddu kudayashay leedahay waxqabadkeedii shacabkuna markhaati bay ka yihiin waktigii lasoo dhaafay waad ogtihiin dalka abaaro badan baa ka dhacay waxaa ka dhacay fatahaado badan wasaaraddu waxay samaysay biyoxireenno aada u tiro badan oo aan hay-ad ka caawinin oo aan shaksi ka caawinin oo ayada iyo ilaahay intay ku tashatay ay samaysay biyoxireenno aada u tiro badan ilaa iyo lix iyo toban goobood oo webigu ka fatahay oo shacabkii ku beero beeleen waa ku guulaysanay waxbaan qabannay sidoo kale waxaan aada u dhiiro gelinay beeralayda soomaaliyeed ee reer jubbaland sidoo kale waxaan bixinay tababaro fara badan oo ka hortagga gaajada iyo wax soo saarka dalaga beeraha ku saabsan si looga baxo gaajada wasiirka ayaa geesta kale ka hadlay ujeedka laga leeyahay horumarinta beeraha isagoona sheegay inay tahay in bulshada reer jubbaland lagu dhiirigeliyo tacmashada beeraha maadaama dhulka jubbooyinka ay yihiin dhul ku wacan beerashada ujeeddada laga leeyahayna waxaa weeyaan in shacabka lagu dhiirigeliyo wax soo saarka loo diyaariyo abuur ay isticmaalaan iyagoo aan ilaahay mooye gaalo baryan oo cid kala baryin in dowladdooda ay garab istaagtay inay arkaan oo ay ka qaataan abuuradaas kala duwan wasaaradda beeraha iyagoo lacag la-aan ah arrimahaas meel fiican bay noo marayaan waxaan abaabulnay iskaashitooyinkii si ay usoo saartaan wax soo saar si loo yareeyo cunto la-aanta si looga baxo bariiska caagga ah iyo galleyda latin america laga keeno si looga kaaftoomo oo shacabkeennu ay isugu tashadaan marka wasaaradda beeraha waxyaabo badan baa u qabsoomay ugu dambayntii wasiir geelle maxamed aadan geelle saliida ayaa ka dhawaajiyey in wasaaradda beeraha ay waddo qorshayaal lagu horumarinayo dalagga beeraha hadda waxaan wadnaa barnaamij weyn oo aanu beri dhaweyto daah furnay oo la yidhaahdo outreach two waxaa ka horreeyey barnaamij barnaamijkaas dhalay oo la yidhaahdo value gen oo micnaheedu yahay in shaqaalahana tababaro la siiyo assessment rasmi ana la siiyo dalagga ay u baahan yihiin dadkeenna in la xusho barnaamijkaas waa soo gudubnay waxaan ku jirnaa feedkiisa labaad oo waxqabashada ahaa maanta hadda waxaan ku jirnaa assessmentigii ugu dambeeyey ee lagu qiimeynayay kanaaladaas waxaa inoo jooga injineero badan oo ka yimid maxaa la yidhahdaa nairobi kenya ilaa shan lix injineer oo agriculture iyo dhismo u qeybsan marka waxaan rajaynaynaa kanaaladaas oo ka bilaabanayo meesha la yidhaahdo xaaji weyne ilaa iyo baarsan guuni fayska koowaad shan kanaal oo eryadaasaan bixin doonaa waxaan dalabnay oo aan rajaynaynaa in ay mashruucaasi aan ka faa'iidaysanno taragtaradii dadka shacabka ee baahan ee soomaalida lagu caawin lahaa lagu soo korin lahaa beeralayda danyarta ah oo ay dowladdu leedahay oo ay dowladdu gacanta ku hayso oo aan la dhehaynin shan boqol oo kun baa lagaaga kiraynayaa sidii ay dowladdii soomaaliya u dhaqmi jirtay in la dhiirogeliyo agriculture sectorka yaa wasaaradda beeraha u qorshaysan meel fiicanna waan maraynaa waxaan sugaynaa kambaniyo waaweyn oo dalka ma inay maalgashadaan aan rajaynayno oo waxaa ka bilowda sagaal iyo toban labaatan waxaa ka dambeeya in dalagii beeraha ee dalkeennu lagu yaqiinay ay dowladdu monitor garayn doonto shirkada waaweyn ay dowladdu keeni doonto oo ay noqon doonto jubbaland wixii soomaaliya ay ku taqaanay ama caalamka ay ku taqaanay in ay noqoto yaa wasaaraddu beeraha ka shaqaynaysa taliska ciidanka xoogga dalka qaybtooda kow iyo labaatanaad ayaa amisom waxa ay kala hadleen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab sida warkan uu kusii dheeraynayo gallat maxamed ibraahim taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka oo dhowaan soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa halkaasi kula kulmay saraakiisha ciidanka amisom gaar ahaan kuwa ethoobiya taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdicasiis cabdulaahi qooji ayaa xerada amisom ee beledweyne kulan wadatashi ah kula qaatay saraakiisha ciidanka midowda afrika gaar ahaan kuwa ka socda dalka ethoobiya waxaana madasha ku wehlinayay saraakiil ka tirsan taliska qaybta labaatan iyo toddobaad ee dowladda federaalk ahee soomaaliya saldhigooda yahay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taliya qooja ayaa amisom uga warbixiyey howlaha ay dowladdu ka wado galmudug iyo qorshaha isku xirka howlgallada ee dowladdu qorshaysay ee ka dhanka ah dagaalameesha al-shabaab ee maamula deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka mudug taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa dhowaan soo gaaray magaalada beledweyne suwa halkaasi uga qaado ciidamo tababar uga socday xarunta hiiraan balse waxaa arrintaasi ka hor yimid madaxda dhaqanka beledweyne xulka qaranka soomaaliya ayaa guuldarro kala kulmay dhigooda dalka zimbabwe kadib ciyaartii galabta dhex martay xulka labada wadan warkan waxaa sii ambaqaadaya jile jaamac jile xulka qaranka soomaaliya ayaa guuldarro waxa ay kala kulmeen xulka dalka zimbabwe oy galabta kula ciyaareen gudaha waddankaasi zimbabwe waxa ay xulka qaranka soomaaliya soo bandhigeen ciyaar wanaagsan ha yeeshee waxa aan u saamixin guusha waxaana daqiiqadii toddobaatan iyo lixaad ay ciyaaryahanada xulka dalka zimbabwe ay ku guulaysteen inay soomaaliya ka dhaliyaan gool ciyaarta oo muddo socotay kadib xulka qaranka soomaaliya ayaa iska soo bareejiyey gooshaasi waxaana ay u arkeen dhammaan soomaaliya guul u soo hayatay goolkaasi balse daqiiqadii siddeetan iyo shanaad ee ciyaarta ayaa xulka dalka zimbabwe waxa ay soomaaliya u saariyeen gool labaad ugu dambeyn daqiiqado lagu daray ciyaarta ayaa zimbabwe waxa ay soomaaliya mar kale ugu dartay gool taasi oo ciyaarta ka dhigtay saddex iyo hal soomaaliya ayaa galabtay guuldarro waxa ay kala kulantay xulka dalka zimbabwe waxaana horay dalalka zimbabwe iyo soomaaliya oo ugu ciyaaray waddanka jabuuti xulka qaranka soomaaliya oo uu dalka jabuuti u ahaa hoyga ciyaaraha ayaa waxa ay guuldarro dhabarka u saareen horay xulka dalka zimbabwe oo ay uga badiyeen hal iyo eber waxaana soomaaliya xilligaasi loo arkayey inay ku soo bixi karaan koobka adduunka haddii ay ka badiyaan mar kale dalka zimbabwe ugu dambeyntiina madaxweynaha kuuriyada waqooyi master kim jong un ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha dalka maraykanka master donald trump madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal kasta oo miradhan laga gaari karo kuuriyada waqooyi ayuu sheegay inay doonayso inay dubi bilowdo wadahadalada nukleerka ee ay kula jirtay maraykanka waxaa sidaasi shaaciyey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi sidoo kale xubnaha kuuriyada waqooyi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay wadahadal ka galaan dadaalada lagu xalinayo arrimaha nukleerka ee dalka kuuriyada waqooyi guud ahaan iyo gabi ahaan waxaa intaas ku dhana khiyaarta aan jecelnahay ee warkii habeenaad kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa si wada jira in kula socodsiinaysay anigoo ah sabriin xasan maxamed iyo weliba jila jaamac jile intaan ku kulmi doona warkan warka xiga waxaan leenahay sidaa iyo ammaan alla